aad baad barkad u mahadsan tahay runtii maanta waxaanu ugu yeedhnay warbaahinta in aanu si rasmiya ugu dhawaaqno in dalka somalilan ay ka jirto abaar baan ay ka jirto runtii waxa ay ka jirtaa degaamo fara badan oo gobolada somalilan oo dhan ah sababaha ugu waaweyn ee runtii abaarahaas oo afartii sannadood ee u dambeysayba runtii soo noqnoqonayey dadku xooluhu waa ka dhammaadeen intoodii badnayd intii ku hadhayna hadda ayay runtii dhimashadii ay bilaabeen oo ay dhimanayaan roob yaraan baa runtii jirtay oo saddexda roobe aynu helnaa xeebta waxaa heshaa xayska roobka la yidhaahdo runtii maay helin gugu waa inagu yaraa dayrtuna runtii aad bay u yarayd abaarta maanta ku dhawaaqsan in durtaba dalkii ay wada saamaysay noloshii xoolahana in dhintaanba ay bilowday tira intee leeg bay saamaysay ama gobolada ay gaar aad ka u saamaysay runtii gobolada haddii aan gobolada kuu sheego gobolada awdal maroodi jeex iyo saaxil togdheer sanaag iyo sool dhammaantood waxaa ka jira runtii abaar ba-an baa ka jirta waxaanay saamaystay tiro badan oo dadweynaha ka mid a guud ahaan kolka aad eegto dhulalka ay abaartu ugu daran tahay ama ay ka jirto gobolka awdal oo kale waxaa xaaladda lagu qiyaaso xagga abaaraha stresska la ydhaha boqol iyo soddon kun oo qof bay saamaysay waxaa kaloo crisis iminka ku jira hadda ay ku jiray bishii january boqol iyo toddoba kun toddobaatan kunna xaalad emergency ah ayay oo deg dega ayay ku jiraan gobolka awdal masalan kolka aad ka soo qaado kolka aan awdal leeahay waxa ay ka soo bilaabmaysaa xuduudihii hore ee jiri jiray waxay ka soo bilaabmaysaa lowyacaddo wixii ilaa iyo gobolka saaxil guddoomiye faysal markaad leedahay xaalad emergency ah waa xaalad degdega waynu fahmayna laakiin macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxa weeye runtii inay dadkii u baahan yihiin gurmad degdega xoolihii ay dhimanayaan waxay cunaan xoola iyo dadtoona aanay jirin u baahan in gurmad degdega lala gaadho waana marxaladda afraad ee qiyaasta abaaraha marka la qiyaasayo tirada guud ee markaa ay saamaysay waa imisa tirada guud waxa weeye waxay saamaysay hal milyan toddoba boqol iyo shan iyo konton kun oo somalilandna oo isugu jira marxaladaha stresska crisiska iyo emergencyga saddexdaa marxaladood oo ah marxaladda labaad oo xaaladdu ay soo adkaanayso marba marka dambeyse runtii waxaana jira maalan kolkaaynu ka hadlayno crisiska oo qura gurmadku maaha marxalada crisiska iyo stresska waa marxaladaha haddii aan gurmad iyaga laftooda aan lala gaadhin gaari kara xaalad emergency markaaba geli kara marka laftoodu waa kuwa u baahan dhammaantood in loo gurmado gudoomiye waxaa jira hore somalilan abaaro noocani way ka dhaceen oo mararka qaarba xitaa xanuuna raaceen horaantii sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii oo kale guddi heer qarnaa sameeyey lacag baa la ururiyey dadka badankooda iyo dunida o dhan waxaa loo sheegay abaar noocan oo kalea iyo tukasi adag inay dhacday halkii ku dambeeyey gurmadidaas iyo dhaqaalihi la ururi wallaahi horta dee isbedel baa yimid oo xukuumad cusub baa dhalatay doorashaa dhacday waa ogeydeen marxalad kale guura baa la galay markaa dib baa runtii madaxweynaha iyo madaxne ku-xigeenka dib baa loo habaynayaa wixii qorshaha ku saabsan laakiin annaga mandatekaygu ama shaqada iyo xilka waajibaadkana saarin waxa weeye in aanu baadhitaan rasmiya xaaladda dalku uu ku sugan yahay iyo baahiyaha iyo wixii jira oo dhan inaanu soo bandhigno marka waa qorshaha waa lagu jiraa faysal cali sheekh kolley xukuumaddii horena waad xilal kala duwan baad ka soo qabatay madaxweyne ziilaayo markaad eegto marxaladan soo noqnoqonaysa ee sanad walba horaantiisa la leeyahay waa la soo gurmado waa la dhimanayaa xoolahii dadba waa la dhimanayaa qorshataa ka gundheer ama ka ballaadhan oo ana soo caawiya ma haysaan runtii qorshahaasi xukuumaddan cusub ee madaxweyne muuse hogaaminayaan oo talagalkeedu waa ay jiraa sababaha loo aasaasay ee loo xoojiyay imika laba hay-adood baa laysku daray mucaawinnooyinkii raashinka iyo waxaa laysku daray hay-addii naarad la odhan jiray oo hawshana ka hadlaya runtii abaaraha iyo hawshan qaabilsanayd waxaa hadda la doonaya oo imika noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno hadda waxaanu dalbanay hoolashii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayey raashinka lagu kaydinayey burco waxaanu doonaynaa inaanu xarun uga dhigno gobolada bari oo wixii kayda la dhigo hargeysa waxaanu doonaynaa inaanu inaanu ka dhigno iyadana hoolashii iyo iyo bakhaaradii inaanu ka samayno oo iminka noo diirsa berbere oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dekadiina ay ku taallo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka samayno booramana inaanu runtii aanu ka samayno goobtii dhammaan dhulkaasoo dhan runtii waa lana wada siiyey alxamdulilah intaa muddadaa yareen koobanaynu joognay haddana la wareegistii iyo hawlihii unbaa noo dhiman laakiin madaxweynuhu iyo iyo wasaaraddii hawlaha guudba runtii gacan bay naga siiyeen oo way noo dhammaystireen